waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali sanadkiiba mar baa la sameeyaa marka kolley sanadkan gudniinka oo arin aan anigu ka shaqeeyo oo muddo dheer kusoo jiray baa laga hadlayaa markaa doorkan sanadkii hore soo casuumeen way suurtoobeyday markaa sanadkan aan imi waxaanan qofbaa sanad walba keynote speaker ah oo ka hadla marka anigu sanadkan markaa gudniinkana waa laga hadlaya shirka gudniinka iyo dadaalada loogu jiro in la baabi'iyo gudniinka dabcan fircooniga gaar ahaan somalilan shirka maxaad la qeybsan doontaa oo warbixinood siin doontaa horta kollin anigu ma idhaahdo markaan ka hadlayo gudniinka hablahubaadayo ma idhaahdo fircooni waayo haddii fircooni la yidhaahdo waxay macnihii noqonaysaa gudniinku noociyo badan yihi dhibtuna yar kala ladnaata laakiin dhowr nooc baa jira marka fircoonigii haddii laga saaro macnaheed intii kaloo dhan baa la ilaabaya xaggaana dhib baa nagu haysato waxaa had iyo jeer gudniinka fircooniga ahunba xoogga la saaraa oo kuwii kaloo dhan baa la ilaaba markaa taas waa taa waxaana jeclaan lahaa in marka laga hadlayo gudniinka hablahun la yidhaah taas waxa weeye codsi waxaan la qaybsanayaa dabcan waayo aragnimadaydii waxaan la qaybsanayaa shaqooyinka aan xaggaa ka hayno waxaan la qaybsanaya waxyaabaa noo shaqeeya waxyaaba aan noo shaqaynaynin marka maadaama ay halkana mushkiladii oo dee berigii hore waxaa laga yaabaa inaanay mushkiladba dee aanay mushkiladan haysan laakiin imika waad aragteen dunidii meel walba waa tan loo kala gooshayo marka dadkii wadanadii la sameynaya ka yimi baa halkan jooga dadkii markii caafimaadkii ay dalayaan bay la kulmayaan iskuuladii mushkiladii waxa weeye mujtamacii ama wadankii dee uu ku noolaanayo qofkii wadankiisu cusbaa dhibtiibaa loola yimi marka waa in iyaga qudhooda dadkii dhibaata u imanaysaa iyagoon waxba lagu samaynba haddana dhibtii loola yimi marka iyaga qudhoodu waxaan inay fahmaan ayay jecel yihiin marka waxyaabahaasaan la qaybsanaya waa gartay marka howlaha aad ka wadaan somalilan ee aad kula dagaalamaysaan gudniinka gabdhaha sidaad u dhigtay xaggee inay marayaan sanadihii u dambeeyey maxaa horumaro aad ka gaarteen horta nasiib darrada ugu weyn waxay tahay haddaad eegto soomaalidu markay caam ahaan aad isku wada darto waa dunida waa dadka ugu badan yahay marka la eego inta qiyaas ahaan lagu sameeyo waxa weeye meelaha ugu daran ee ugu sarreysa ee haddana weli u adag yahay in lala dagaalamo taas waa mid waxa weeye iminka cilmi baadhsii ugu dambeeyey waxaa la arkay inuu weli aada u sarreeyo boqolkiiba waxa weeye sagaashan iyo sideed iyo marmar ka badantay ama in yar ka yar tahay marka waxaad arkaysaa in marka aad wadanada lagu sameeyo dheeragtid kuwa afrika iyo kuwa kaleba ugu daran yihiin horta soomaalidu taas waa mid meelay ku nool yihiinba wuxuuna markuu sidaa u adag yahay uu dadka maskaxda ka qabsaday uu dhiiggiisa ku dhex jiro way adag tahay horta la dagaalankiisa waayo waxaad garanaysaa anigu waxaan bilaabay saddex iyo siddeetankii baan bilaabay maalinta iyo maanta maxay toy doodii weli taagnaabaa maanta taagan anaa loo samaynayaa sidanaanu samaynay waa doodii berigaa taagnayd marka horta taas dhibteeday leedahay laakiin anaga waxaanu isku dayanaa in horta bal dadka la fahansiiyo siiba oo ummadan soomaalida waa dad muslina bal inaanay diintu dhib qofka la ogolayn waxa weeye waanu aad baan isula shaqaynaa maxay tahay culamaada diinta inaanay waxaan aanu ogolayn islaamka in qof dhib loo geysto taas horta waa mid waxaanu wacyigelinba u badantay waxa la sameeyayo inaad qofka laakiin waxaanu kaloo sameynaa waxyaabaha kale ee baahiyahooda asaasiga ah maxay tahay brogaraamada looga shaqaynaya ama mashaariicda looga shaqaynaya loogu dhex dara way qof intaad meel u timaado gudniin baan ka hadlaya khaliya isu kaa taagi maaya laakiin dad qofkii waxbarashadiisii caafimaadkiisii siduu aad ka kaalmaysid markaasaa wixiina ay soo dhexgelayaan marka saasaanu isku dayna marka siddeetan iyo saddexdii baad soo bilowday ilaa hadda waad soo watay sababaha ugu waaweyn maxay yihiinoo dadku weli ugu adkaysanayaan dhaqankan ma dhinaca diin bay ka fiiriyaan oo waxay aaminsan yihiin inay inay diini tahay ma dhaqan waxay aaminsan yihiin inay tahay ay iska sii socdaan maxaa waxyaalaha ugu ad adag ee keenaya dadku inay sii haystaan horta waxa ugu badan horta dadka qaarkii waxay moodayaan diinta inkastoo ay imika ogaadeen markii wacyigeli badan loo sameeyey inaanu marnaba noocan fircooniga leeda aanu diin sal ku lahayn laakiin ay madhabaha qaar soo hadal qaadaan in la taabto wax yar oo kaa qudhiisa aan la isku waafaqan oo la yidhi mar haddiiba loogu gabbanayo oo wax diina loogu gabbanayo inay iskaba wada daayaan oon cidina kula talinayn waxa weeye dadku had iyo jeer waxbaa jira ay aaminaan aaminsan yihiin inay inantoodii ay ay ay haddii aan lagu samaynin ay waalanayso oo waxyaaba suuqa galayso suuqa gelayso oo waxaynu ognahay inay taasu khayaali tahay lagama celin karo weligaaba tol weligaaba gumaad waxa weeye waa waxa- ma celiyo qofka damiir baa celiya wax kalaa celiya hidib la toltolay ama la jarjaray horta waxba ma celiyo hamadan ay moodeen in la dagaalamayna xagga maskaxday ka timaada maaha wax marka horta taasu halkaasay ku harhaysa iyaguse way moodaya waxay kaloo moodayaan inay dee wax dhaqan hagaagsan way ku soo ayeydood hooyadooda wixii samaysan bay arki jireenoo dabeedna wixiibay iyagoon su-aal bay isweydiin waxa kan muxuu taraya Aa, miyuu caawinaya muxuu taraya waxa la ogyahay iminka la ogaaday caafimaad darro fara badan inuu keeno qofkii dumar ahayd markay ugu liidato haddaan xataa la toltolin wax yar haddii laga jaro ilaahay subxaana watacaala wuxuu ugu talagalay maxay tahay deecaano qofka caawinaya wa- wixiibaad kharibtaad khalkhal gelis Een, haddaad xataa dum- dadka qaar baa ku dooda waxbaa laga jaraya inantii u geysatay markaad xubinteedii ilaahay halkaa ku beeray ee ugu xasaasiyasanayd aad ilmo yaroo intaad soo qabatid ah, hoosteedii waxaweye dhibaato weyn ayaad ayaad maskax ahaan u geysatay marka waxa weeye waxyaabo badan oo aan waxba markaad usii fiirsato aan xaqaa'iqa ku ku fadhiyan ayaa horta dadka u geynaya ismana laha waxbaa yeelaysa oo aniga hooyadee marka igu samaynaysa jacayl bay dee igu samaynaysa inantaad baad xu taraysaa bay isla laakiin marka qofku wax fahmo uu diinta fahmo uu waxa kale fahmo uu adduunkan wuxuu dee qofkii caqli la wuxuu odhanaya maxaad dhib ugu geysanaysaa ilmahaagan maxay u taraysaa hadduu waxtar waxaan ku leeda haddaa intaa in leego waxtara soo xaqiijisaa bal bal taabta wax la taaban karo waxa la ogaaday gudniinka ragga haraggan laga jaraya inuu xataa dadaan muslin ahayn baa sameeya oo diin u sameeya iyo aan diin u samaynayn baa waayo waxa la ogaaday inuu markii cilmi baadhis la sameeyo waxyaabo badan taro caafimaad laakiin ka haweenka lagu sameeyo ilaa imika lama hayo wax allaale iyo wax khasaare iyo xanuun iyo dhib mooye wax kaluu taro waa gartay tan kale em, waxaa sidoo kale la sheegaa soomaaliya waxaa aada ugu badan e, umul raaca waxaa la yidhaahdo oo sa- sababaha gudniinka laftigiisa qayb ka abaa la yidhahda taas laftigeeda e, soo dhibaato kale kuma aha Ah, taas waxa weeye horta maalin walba inta umuraac waxa weeye waa kuwa ugu badan adduunka marka soomaalidu meelay joogaanbana waxay sameeyaan nooca ugu xun bay sameeyaan marka iminka waxa weeye waa la ogaaday inay umuraacan iyo iyo iyo isku, isku xidhan yihiin inuu u dhexeeyo xidhiidh marka maalin walba qofka soomaaliga haddaad weydiisaad ku tidhaahdo qof umuraacay ma ii sheegi karta toban buu kuu sheegaya qoyskoodoo keliya marka halkaa waxaad ka garanaysaa inay dumar badan u leedeen ilaahay baa subxaana watacaala xubintan ugu gala- ugu talagalay eh, inuu qofkan u dhalo waxba u sameeyey kalabax caadiya wixiibaa lagu ciyaaray oo la gumaaday oo la muraagay oo kala baxa aanay kala baxaynin bal adigu qiyaas marka marka dhimashay keenaysaa waxay keenaysaa in caabuq soo noqnoqday keenaysaa kaadi iyo waxay keenaysaa caabuq kaadiyeed dee kuuma tirin karo dhibta waana la ogyahay waana la iska dhaga maraya waa gartay dhinaca culimmada waad sheegtay oo in- inaysan eh, diin ku salaysnayn waa sheegtay eh, haweenka ama hooyooyinka ama ama ayeeyooyinka waa goonideeda dhinaca ragga ka hor ama aabbayaasha ama ragga laftigooda hore u aaminsanaa in gabar de ama aan la gudin ama gudnayn inaysanba dee guur u qalmin dhinacaas ma ka hadashaan dhinacana waa laga hadlaa dadku iskuma jiro dabcan mujtamaca waa kala jaajaa dadku fikirkoodii baa kala jaada waxaad arkaysaa rag xataa ku odhanaya kii la xidhayay ku odhanaya maxaa inaan aan xidhnayn oo miyaan anigu qof aan xidhnayn maxaan ka garanayaa hortay maxaa u yimi isagoo maskaxda ka saaraya oo aan xasuusnayn ilaahay dee sinada nin iyo gabadh umuu umuu bannayn ninka isagiise waxaad moodaa inuu isaguna haddii uu heli kari lahaa intaasoo dumar ay soo mari kari lahaa isagoon guursan maalinta uu doonayana mid xidhxidhan qaar baa sidaas waxaan ku idhahda dad doonaysa wax xidhxidhan oo la taabanin dee waxba yaan iyada jidhkeeda lagu ciyaarina isdhowro adiguna markaa cidina u- haddaad adiga isdhowrtaad adiguna aad ilaashatid aad sinada iska daysid dee markaa maxbaba looma baahna markaa way jiraan dad caynkaasi dad ogaaday oo imikaba waxaa jira soomaali ha u badnaadaan dadka qurbaha hablo badan oo la taaban baa jira oo dhalayo caadiyahoo ninkoodii qaba oo uu raalli saa kaga yahay dadka fahankiisii eh, tacliintiisi isku mid maaha fahankiisi isku mid maaha diinta fahankoodii isku mid maaha marka waa kala jad laakiin qaar baa weli jira iska daa gudniin baa tidhi ee haddii aanay xidhxidhnayn gabadho oo noocan oo dadku ay sunnaha ku sheegaan anigu sunna ma idhaahdee oo loo geeyo yidhahdo waa maxay gabadhan ii keentay way jiraan marka waa waa dhibaatadu waa waa gartay dhinaca dowladoo kale taageero ma ka heshaan ama hay-adaha eh, caalamiga ama kuwa dalka gudihiisa jooga markaad arrimahan ka hadlaysaan taageero ma ka heshaan ama warbaahintu mayna ka caawisaa matalan inaad dadka u gudbisaan fariimihiina haa way jirtaa dowladdu way iminka waxaa jira wasaarada toos an howlaha dadka ayay isugu xidhan yihiin wasaaradda ugu horeysa waxa wasaaradda la yidhaahdo arrimaha bulshada iyo shaqadaha oo toos iyagu maandayto leh xoog baan wada shaqaynaa wasaaradda caafimaadka waxbarashada hay-ado badan baa jira oo kuwa u n kabah uba badnaadaane iyaguna dhaqaalaha ama dadka marka la rabo wacyigelinta loo gudbiyo oo caawiya sidii hore maaha caawimadu laakiin weli ilaalankaa sharci ma hayno waxa weeye mar haddii aanu sharci jirinna dadkii waxay dee waa qof dhanoo la dhibaya ilmo yaroon xaqeedii meel lagaga dhacay oo xubnaheedii lagu ciyaaray taranka oo maxay tahy dhibaato caafimaad oo ilaa maalinta ay dhimanayso ku dhic jirta ayaa haddana maalin walba dee layska samaynaya aan marka marka sharci aanu jirin macnaheedu waxa weeyaan waa iska caadiya waa lagu samayn karaya looma arko runtii dembi taasaanu aada uga xunnahay waanaanu isku daynaa waanay nala wadaan wasaaraduhu in sharcigaa la keena laakiin weli sharci ma jiro waa gartay dadka gudihii joogo degan iyo kuwa qurba joogta inay fikradda ay ka qabaan arintan gudniinka gabdhaha ma kala duwan yihiinba kulato dadka qurbaha ee dalalka kala duwan jooga ama sharci darada ay ka tahay ama dhibaatadeeda loo sharaxayo arkay iyo kuwa gudaha jooga ma kala duwan yihinba kula tahay mise weli dadku waa isku meel bay joogaan dadku badi waxa weeye dadka dad baa jira dadka iminka hablahooda ka daaya debadda yimi waa dadkii horeba shaki kaga jiray oo u samaynaya uun cid waliba way sameynsaa iska samee laakiin aan xoog ugu dheganayn qofkaas markuu kasoo dhex baxay maxay ahayd toy biicaddii dadku ay markaas horu isaga daynaya tacliintu berigii hore faraq may samayn jirin oo waxaad arkaysaa qof tacliin heer sare ka gaadho haddana weli samaynayaan iminkase tacliintu faraq bay samaysaa dadka ama gudaha ha joogaane ama debadda ha joogaane dadka tacliinta bartay ama ha ahaato tacliinta dee cilmiga diiniga ama cilmiga maadiga kuwaas waa waa kuwa ka tegay weeye laakiin waxaad arkaysaa dad badanoo halkanoo sida dad badanoo halkaa jira ugu dhegan yihiin ugu dhegan baa jira laakiin inta imika iska daysay waa qurbaha dadka qurbaha jooga oo shuruucda iyo markay ogaadeen dadku berigi hore dee way iska samayn jireenoo waxay aaminsanayeen waxaan diintu ka dambaysa lakiin markay ogaadeen inaanay waxaan diini ahayn ay ogaadeen caruurtoodii markaa way ka daayeen gudahana way bilaabantay tiradu ma badna gudaha ma badna waa gartay culimaadudiinku si toosa maynay taageersan yihiin oo inay dadka ma u sheegaan inay waxaanu aysan diin ku salaysnayn horta culimmadu way u sheega horta noocan la yidhaahdo fircooniga lagu sheego horta kulli wadaad oo dhan iyo kaas horta way xoog bay ugu sheegaan laakiin dhibaatadu waxay ka taagan tahay culummadii ayaan isku raacin in inanta faraha laga qaado waxaan anigu hubaa haddii ay sidaa isku raaci lahaayeen inuu xoogu yaraan lahaa mustaqbalkana rajo fiican buu lahaan lahaa laakiin dhibaataa jirta culummada dhexdeedii ayaa kaa waataan kuu sheegay kaa nooca xidhxidhka cidina ma ogola kan kale ee ay dadku sunnaha ku sheegaan laakiin dhibta ugu weyne ka taagantay waayo dadkii intay gabadhan una garan mayso siduu jidhku u shaqeeyo waxay odhanaysaa sunno iigu samey hooyadiina markaase intay wax ka jarto oy qodoba ma laba ku taagtay odhanaysaa waa sunne markaa dhibtii waxa weeye waa halkii markaa wadaadadu waanu isla shaqaynaa culummo badan waxay yidhaahdeen waa sunne sunnuhuna maaha micnihiisu in dhib loo geysto waana laga dayn karaa waana lagu samayn karaa ayay yidhaahdaan qaar baa haddaba le ilowba ilow waa in waxyar laga wixiina ma caddo kuu farta kuu taaban maayna ma odhanayaan intaasaa la goynaya markaa ta dhibtu ka imanaysa ee dadka fariinta khaladkaa gaadhsiinaysa horta waa taa waa gartay tan u dambaysa marka maadaama hadda sanado badan aad ka soo shaqaynaysay ma jiraan wax tira kooba ama qiyaas inta hadda isticmaasho inta gabdhooda la guda iyo intaan la gudin boqolkiiba inta ay yihiin sagaashan iyo sideed bay ahaan jireen baa tira hadda ma jiraan tira koob dambe
kan ugu dambeeyey horta sagaashan iyo sideed waa isku celcelis iyo berigii hore ee marka laysku wada daro soomaaliya oo dhan laakiin imika somalilankan ku samaynay sagaal iyo sagaashan point something buu maraya
inta la gudo inta la gudo wax yaroo point something point four wax sidaas ayaan la gudin waxaa laga yaabaa inta aan la gudinin inayan la taabanin inay intaa ka yar badantahy sababtoo ah had iyo jeer halkaa marka la joogo inantu waa dee la qarinaya inaan la samaynin mujtamacii badidiisii marka wixii sameeyaan waa lagu ceebayn marka wa isqarinaysa markaad faamiliyo badan baa jira oo ka daaya laakiin aan la ogeyn oon dee runta sheegeyn laakiin taasaa jirta inanta halkan joogta imika waxaan hubaa inay ka xishoonayso inay asxaabteedii wax ku tidhaahdo waxbaa laygu sameeyey iyadoo lagu sameeyey waayo marba dad baad ku dhex jirtaa ceeb bay ku noqonaysa ama way xishoonaysa laakiin halkaana waa sida kale inanta aan wax lagu samayn way xishoonaysa waa lagu caayibaysa odhanaysa waa gartay dad badan baa waxay aaminsan yihiin qurbaha aad baa arintan looga wadaayo ololayaasha wadamadan reer galbeedka aad baa looga wadaayo marka maadaama natiijadii wadankii ay aada u yar tahay haddana miyaan la dhihi karin wax qurbaha ka socda waxba weyn oo badan bedeli mayso way imikaba webedshoo soomaalida ka nabad gashay waa kuwa qurbaa jooga anigu swidhan baan ku noolaa sagaal sannadood intaanan xaggii ku noqon waxaan ogahay gabdho tirada ka batay oo imika ilaa dhowr caruura qaar leeyihiin oo aan farcida saarin oo markaa ani waxaan qabaa inay imika inta qurbaha u badan laakiin marka dambena aakhirka rajadeedu waxa weeye anigu ma nooli markaa laakiin mar baa jiraysa noqonayso wax taariikhda uun beri baa sidaa la samayn jira way iman doonta maray timaadaba waqti dheer way qaadan laakiin way iman marka way taraysaayoo haddii gudihii iyo dibadii isku xidhnaadaan oo ma garanayso ay kala dab qaataan hadday waxyaabo badanoo halkan dadkii diinna way wada haystaan ay iskuna dhaqan weeye ay ogaadaan wuxu shaqaysa qoladaas ogaato way ka faaiidaysanaysa hadday qoladaas ogaato way ka faaiidaysanaysa
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali